burburkii dowladnimada soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nololna uga soo saartaan dadka horraantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah cali maxamed cali cali akhwaan oo ku nool magaalada dhaxar ee gobolka sanaag
waxa weeye waxaan markii hore waxaan ka shaqayn jiray waxaan ahaa dadkii maaragtay kambaniyadii dhuxusha gubi jiray magarata ka bacdi xilliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha qofkii ugu horreeyey oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyey oo la gubo baa waxay noqotay taydii nasiib u heshay waay waxaad waxaad ii sheegtaa goorma aad u bilowday inaad dhuxusha gubto sanadkee bay ahayd ma xusataa waan xusuusta haa waxaan bilaabay sagaashan iyo afartii maalintiiba imise baabuur baad soo jari jirtay ama imise geed baad goyn jirtay wallahi hadda ka hor mar baan qiimayn sameeyey halkii maalin inta geedaa nafta ka qaado iscelcelin horta marka ugu horreysa allah iga cafo iga cafiyo waxaan aada uga qoomayo adigu iscelcelin waxa weeye maalintii waxaa nafta ka qaadi jiray konton geed meelaha runtii waxa weeye waa waxaan aad hadeer markaad waraysanaysid aad aan uga qoomamayo ilaahay subxaanau watacaala waxa weeyaa nin ha iga dhaafo arrinta noocaas mana jecli wallahi waa ila soo gashay inaan ka sheekayo ma aan jecli waa arrin mugdiya oo aad ii dhibta
cali maxamed cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sannadkii labada kun iyo sideedda isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya waa laba arrimood baan ku samayn jiray waana dhoofin jiray oo imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraaslayaala naga sii iibsan jiray mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan oo anigu maadaama waxa weye dadka ugu horreeyey oo waxaan maaragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qaymo ugu geeyo kabacdi inaan laba kun oo kiishiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo oo layga soo iibiyo imaaraadka imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaan nin ilaa gaalkacyo galdogo bursaalax dhulkaasaan geyn jiray garaacad meelahaasaan geyn jiray hase yeeshee niyadda cali maxamed cali ee jarista dhirta waa isbeddeshay intaasi wixii ka dambeeyey waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka waxa uu iga warramay isbeddelkaasi ku yimid waxaan u jeestay horta hoteel baan furay hoteelka wiikala ka dhawaayey marka waxaan u bareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo toban jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo noloshayda aan ku maareeyo hagbad aan ka galo lacag aan halkaa ka ururiyo ficlan gaarigii wuxuu isu bedelay inuu gaari inaan gaari socdo oo motoorkiisa socda oo motoor ku soconaya inaan iibsado waxaan ku bedelay marka waxa weye laba toban jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso afartan iyo shan jirikaan intaan saaro inaan waxa weye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari misena waxaan u bedelay inaan haan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaan oo qaadqaadistii nidaam casriga baan u bedelay gaarigaasi marka misna wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weye baabuur kale aan yeesho alxamdulilah waxa weeyaan lagama sheekayn karo marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa saas miya shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada dhahar baan ka shaqeeya insha allah gobollo kale inaan gaarsiiyona waan ku rajo weynahay waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka keliya ma guree waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waa waana geliyey hayade ha keento marka ugu horreysa waxa weeyaan nin ha geliso laakiin dhir badan aniga aan geliyena way jirtaa laakiin dhirtaas qandaraaska markuu ka dhammaaday kow inaan dhirta ka shaqeeyo qandaraas baan ku qaatay waa lay jeclaysiiya dhirtii aan la dagaalami jiray marka waxa weeyaan dhirtaas baan beeraa waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dhirta jarideeda inaan dhirta la jarin meel waxa weeyaan nin dhirta lagu xanaanayana waan leeyahay waxa weeyaan nursery aan dhirta maaragtay aan ku xanaanayo cali maxamed cali cali akhwaan waxa uu galka baarista uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada gaar ahaan tan uu isagu mas-uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay dhirtii waxa weeye arrinadii roobla'aan baa ka dhacday dhulkii dhul garoona dhulkaay isu bedeshay oo waxaan ku idhaha dabayle ka dhacaan oo waxa weeyaan dhirtu dhir kale oo dhirta yar bay dugsi u ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaan qaybtii ay faaruqdo in dhul maxaan ku idhaha hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa ma ogtahay laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeye cimiladii oo dhan baa isbedeshay mafaataad oo dhirtanna misna dee makhluuq baa ku hoos noolaayo waxa weeye kayn bay ahayd hadda duurjoogtii waxa weeyaan dhulka alla ku manaystay waa waa waxa weeyaan dee hadday kaymihii waayaan waxa weye isbeddel baa ku dhacay duurjoogta qayb baa kaymaha ku nool aan bannaan ku noolayn marka isbeddelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaan waa aad baa waxa weeye isbeddelka loo dareemaa xanuunkaas ma magarat madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii oktoobar sannadkii labada kun iyo labaiyo labaatanka shaaciyey in hadafka dowladdiisu ay tahay inay beerto toban milyan oo geed guud ahaan waddanka isagoo khudbad jeedinayay markii uu beeraya geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka daaraha iyo dadka leemaah waxaa naga burburay bey-adiina waa naga burburtay midaan annagu si urakaca u burburinay iyo mid xanaano la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba sidaas daraaddeed bey-ada oo xumaatana waa aragnay cawaaqibka ka dhalanaayo iyo waxyaabaha ka imaanayo waan aragnay waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinayna inaan ka mid dhigno in maxaanku yidhaahdaye cimilada iyo duruufaha adag ee keena roobyarida in aan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaanku idhahdaa duruufaha ay keento roobyaradu ay keento waxaa ka mid ah yani waxyaabaha jira waxaan u baahannahay markaa ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da-a iyo inaanu di-inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa laakiin dadaal inaan la nimaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi a naloogu sheegay si cilmi a naloogu sheegay inaan samayno waayo haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno anay noo sheegtay haddii geedaha la jaray in roobku nagu yaraanayo marka inaan aan aan ka fikirno waay marka inaan geeduhu nagu yaraan badino geedahana inaan anagu abuurno waaye joojinaana joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojino waayo meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado meelaan geeda lahayn roobka ka sokow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helayn geedahaan badinayna soomaaliya waxaa hadaf noo ah soomaaliya guud ahaan in aan toban milyan oo geed inaan soomaaliya ku beerno magaalada muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysa haddii magaalada muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada muqdisho uga bilaabataa markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ay ku faarin waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa wasiiraddii muxuu ahay bee-ada waa joogtaa waxaan amar ku bixina ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka laba kun iyo labaatan iyo labo nooga dhiman magaalada muqdisho boqol kun oo geed in la beeraan rabnaa
haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhirbeerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday su-aashaasi waxaan hordhigay doctor bedel axmed xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta madaxweynuhu wasaaradda bishii agosto labadii kun labaiyo labaatankii waa la sameeyey kow iyo labaatankii oktoobar labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayuu ku dhawaaqay hindisaha soomaaliya cagaaran islamarkaana wuxuu ku dhawaaqay in nation wide si guud dalka soomaaliya in toban milyan oo geed lagu abuuro gobolka gobolka banaadir magaalada muqdishona in lagu beero boqol kun oo geed sidaasuu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu marayaa markiiba madaxweynuhu baaqaa jeediyey wasaaradda laba bilood bay jirtay wax baadiedana haba yaraatee intu doona ha dhammaadee ma ayn lahayn waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas saddex qaybood baan u kala saarnay qaybta koowaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijkaa lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed gallo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu samayn lahaa si uunan barnaamijka u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo oo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahi oo dadku ayna qayb ka ahayn si una u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayidka ilaa iyo prefect centerka dad wixigaa in la isku xidho iyo qayb saddexaad oo ahayd fulintii kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa hadday tahay xarumihii cilmi baarista xarumihii bacriminta dhirta xarumihii kaydka abuurka sir centeradii training centeradii marka tan u dambayso oo aan dadaal ka sheego wixiga waxay laagu baahan marka taa horaanu dhaqangelinay oo soomaaliya markiiba waxaanu ku biirnay bishii november great greenwell initiative for africa oo ah barnaamij pan african flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga africa kasoo degaya ee sab saxara africa kusoo degaya in lagu xidho oo kasoo bilaamaya niger ku dhammaanaya ilaa iyo jabuuti barnaamijka waan soo dejinay bishii july sanadkii labadii kun ee laga tegay labadii kun iyo saddex iyo labaatankii yaa si officiala waddankan loogu daafuray waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost shan bilyan hektar oo dhul ah inaanu dhiraynayno aanu u rajaynay wuxuu ahaa afr one hundred oo ah iyadana barnaamij kaloo african union uu leeyahay oo dhigaya in boqol milyan oo hektar in lagu oo kaymo ahoo burburay in dib loogu soo nooleeyo marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha african union strategiga ajendayaasha labada kun iyo lixdan iyo saddexda the africa we want qaaradda africa ee la doonaya labada kun iyo lixdan iyo saddexda noocay u ekaanayso marka madaxweynuhu wixigaasoo dhan informationka isagoo ka duulayo barnaamijka ku dhawaaqay marka waddankaa waanu waxaynay mar kale madaxweynaha waa kusoo noqonay oo waxaan ka wada hadalnay inaan dallad maran ama ama dembiil maran inaan cidna la taykarin qaranku inuu wax ku shugo oo isagu bal horta meesha wax dowladda soomaaliya wax ku wahayd marka lacag toban milyan ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax soomaaliya u gaara mee caalamkao dhan lacaga ka dhexeeya oo ilaa boqol milyan boqol bilyan sanadkii ah soomaaliya inayna waxba keeni jirin yaa lacagtaa loo qoondeeyey barnaamijka waxaan rajaynaynaa haddaanu mashruuca gabagabadiisa gacanta ku haynaa inuu bisha january february laba sanadka soo socda uu bilowdaan rajaynaynaa lacagtaana madaxweynuhu marka hawshaa halkaa waa ka dhaqaajinay gabadhada iyo wixigaas waan joojinay xafiisiyan haddaan furaynaa hadduu allaydno xagga dhirbeerista waddanku wax neesa centra kumaanaan lahayn gobolka banaadirna male annana maanaan lahayn marka shakarooni ama gabdha karooni bestaan doona aan idhaahne ayaanu samaynay inaanu wax isu keenay ilaa konton kun oo geed baan gobolka banaadir ku abuurnay saddex qaybood baan u qaybinay dhirtaas qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilitieska sida wasaaradaha oo kale compoundyadooda qaar saddex boqol oo geed lagu abuuray iyo qaar laba boqol oo geed lagu abuuray follow upna waan ku haynaa kuwaas successful bay noqdeen qaybta labaadna waxaan u qaybinay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir yaan u qaybinay qaybta saddexaad baa dhibaata ka timid haruna waddanka waad ka warhaysaa in uu barakacayaal badan oo miigi kasoo gurayna yimaadeen dadkii keliya ma iman dunidana way soo qaxday oo geelii iyo arigii iyo lo-dii magaalada muqdisho wada joogaan wadadan kasoo leexata number afar ee garoonka gashe ee hotel jaziire iyo hormarta afkeeda checkpointiga ilaa iyo iridda laga gala garoonka inta u dhexaysa waa laba saad labadaas saad dhexdooda waxaan ku guray lixdan iyo shan geed oo waxaan gelinay qumba ah ayaanu gelinay disaankuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda laba geed walba waxaan u malaynayaa taqriiban shan mitir maaqaan toban mitir baa u dhexaysaan u malay toban tobankaa mitirna inaan ubaxayna ahay wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhammeeyeen shan iyo labaatan daqiiqa kadib xataa qumbaha sal yaroo kuusan buu wataayoo qumbihii atalaalku xataa qumbihii arigu waa la baxa hal geeda ma taagnin haddaa siligii ku xirta xataa oo kii magaaladana waasaa geeligaaba joogo oo siligna celinayno qoorta korkeega keenaya marka xagga babliga dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa waddooyinkii ka taagan laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda iyada keliya waajib ee barnaamij qaran buu ahaa shacabkao dhanna gaarsiisan cusmaan maxamed cali waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in bii'adu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jaristii dhirta oo yaraatay aawadeed tusaalaha ugu wanaagsan oo la arki karo waxaa ka mid ah dhulkii buxusha laga jari jiray buxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey waxaad arkaysaa in dhir isku da ah oo aad isleedahay mar bay wada koreen oo aada u badan ay aada usoo baxaysaa khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jari jiray goloolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa dhuldaaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo tog dheer taxan waa soo la yidhaahdaa maaha soolkan gobolka ah oo soomaalidu gobolka u taqaano marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaragtay gabaad heshay waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon karaa inta shirkadood oo hadda ka shaqeeya gaaska oo customarka ay haystaan oo kumayaalka ahi kan ugu yari laba geed ama saddex geed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta marka dee intaasuna waa badbaaday waa garta dhinaca markan ka hadalo dowladaha dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan waxay qaban kareen oo aysan qabanin hadday noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhihi lahayd
horta maamul goboleed kasta iyo wasa maxaa la yidhahaa tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo maxaa la ilaalintiisaba laakiin waxa arrinta arrimahay aada uga baaqdeen waxaa ka mid a arrinta deegaanka oo kale horta runtii kuma fiicna in la siyaasadayo oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso oo yidhaahdaan arrimaheena kale meelhayna u yaaleen lakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin ina wada taabanayso oo matalan haddii meel roob ka doo dadkii waysu guurayaa daaqii waa la wada leeyahay biyihii waa la wada leeyahay taas halka inoo dhiga laakiin teena kale aynu bal wadahadalkeeda wadno
warbixinta labadii sanaba mar la daabaco ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka waddamada oo ay soomaaliya daabacday bishii abril ee sannadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dawliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaalo la'aan waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yeer tahay gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo hanaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka waxaa kaloo ay soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yarayn lahaa uumigaasi gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha teknolojiyada iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax kabeddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa toddoba bilyan oo dollar sida ay sheegtay warbixintu barnaamijkii galka baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta soomaaliyana waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo soomaaliyana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo